annagu bahda ansaaru sunna ee waxbarasho iskuulladeeda dhexe imtixaanada waxaa nooga qayb galay afar boqol iyo toddobaatan arday baa nooga qayb galay oo class eight keliya hal fasal wey afar boqol iyo toddobaatankii arday ee noo gashay imtixaanka ardaygii noogu sarreeyey wuxuu keenay saddex boqol sagaashan iyo lix afar boqol iyo lixdan iyo laba arday waxay ka saramartay saddex boqol iyo dheeraad saddex boqol waxaa ka hoos maray sideed arday oo keliya ayaguna laba boqol iyo konton waa ka sarreeyaan taa macnaheedu wuxuu yahay aad bay u baaseen walxamdu lilah arrinkaasina wuxuu ku yimi ilaahay fadligii waalidiintii ubadkaa dhalay ardayda qudhoodu wiilashii iyo gabdhihii macallimiintii wax u dhigayey maamuladii hor joogay iyo dee maamulkii guud ee dalladda waxbarashada ansaaru sunna xaqiiqatan maanta waa maalin weyn oo farax mudan laakiin haddaan muslim nahay oo ummatu maxamed nahay maanta ma biiqlayn karro oo ma damaashaadi karro maxaa yeelay waxaa inoo yaalla tiiraanyo culus murug maxay ah caloolxumo geeri badan ghaza iyo falastiin waxa ka dhacay darteed maanta inooma noqon karto maalin aan damaashaadno caruurta iyo macallimiinta iyo hooyooyinkaanu maxay ahaydayay la damaashaadi jiray laakiin maanta xaqiiqatan waa maalintaa weeye waa maalin ilaahay waa maalin nasri ama istishhaad ah oo ilaahay subxaanahu watacaala u tilmaaman ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ooga baryayaa walaaladeen intooda dhimatayna ilaahay inuu ooga aqbalo shuhadaa intooda dhaawacana uu ilaahay subxaanahu watacaala u boogadhayo inta maxay ahaydayay agoontowdayna ilaahay inuu garab u noqdo inta rajowdayna ilaahay subxaanahu watacaala sacabo xariireed oo malaa'ig inuu ilaahay ku qabto intooda dambe oo maxay ahayday keeblayuurka ku jirana ilaahay guusha inuu siiyo cadowgana ilaahay inuu ka jabiyo haddaan ahay dee ninka odaga ah oo ruugcadaaga ahoo waxbarashada intaa kula soo jiray ubadkeenna iyo bulshadeenna waxaan dardaarmayaa horta ubadka in malcaamadaha iyo dugsiyada qur'aanka lagula tacaalo oo qur'aankii la muraajaceeyo oo qur'aankii maxay ahaydayay gacanta midig lagu qabto wax badan baa la gacan bidixeeyey oo iskuulla caruurta lagula tacaalay waxaa la helay laba bilood oo xidhiir ah waxaan marka koowaad waalidiinta iyo ubadka iyo bulshadaba kula dardaarmayaa qur'aanka in caruurta lagula tacaalo caruurta qur'aanka lagula tacaalo kaalmaha horhorena iskuullada waa ka galaan tarbiyadana waa ku wanaagsan yihiin daroogada iyo fisqiga iyo fujuurkana waa ka fog yihiin marka waxaan odhan lahaa ubadka iyo waalidka iyo maxay ahayday bulshadu gacanta ha isqabsato maanta waxa dunida ka jiraana waad aragtaan oo qur'aanka lala dagaalsan yahay qur'aankaanu ku dagaalami karaa qur'aanka aanu xoojinno talada labaad waxay tahay waxaa jira macaahid tarbiyada islaamka lagu barto sida alhidaaya sida masaajidka sigiska sida masaajida oo dhan sida boodhimaa jira caruurta lagu xareeyo aniga qudhaydu boodhimaan ku xareeyey caruurtayda qaarkooda class eidka imtixaanka kaga baxay ama iskuullada kala dhiganayay boodhimay ku jiraan sidoo kale macallimiin baa loo dhiibaa si gaara lacaga loo siiyaa oo la yidhaahdaa inta uu fasaxu dheer yahay caruurta qur-aanka ii bar intaasaan ku siinaya taana waa furan tahay sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa ubadka ah iyo waalidkood in ay ubadka u ogolaanin in ay fiidkii dibadmeeraan maxaa yeelay balaayada iyo shayaadiinta iyo jinnigu iyo ciyaalsuuqu habeenkii bay dusaan balaayo buulkaagaa laga galaa caruurta yaana loo ogolaanin fiidka hore wixii ka dambeeya inay dibadaha maraan wadanku wadankii hore ma aha balaayaa lagu soo sii daayey wax veeb la yidhaahdo tubaakaa socota sigaar baa socda fisqi baa socda si gaar ah waxaan ula dardaarmayaa waalidiinta wiilasha dhalay gabdhaha badana habeenkii ma socdaan waxa fiidadkii socda waa wiilasha weeye wiilasha gacanbiraha lagu qabto wabilaahi towfiiq